بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
بسم الله الرحمن الرحيم سورة إذا زلزلت وسورة مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض ملك مركا للولو زلزالها لولدين ومناصب كعه و... وأخرجت الأرض ملكنا أي سو سارتو أثقالها وليسيال كده وقال الإنسان إنسان كنا أولي ما شيء محويه lahaa ardada u sugnaaday yowma-idin maalinkaas tuxadiu arladu way ka warrami doontaa akhbaaraha wararyaalkeedii bianna rabbaka bisababi anna rabbaka rabbigaa owxaa lahaa arlada inuu u waxyooday sababteed ayay uga warrami yowma-idin maalinkaas yasduru naasu dadkii way fulayaan ashtaatan kooxa xaalo ay yihiin liyurow in la tuso darteeday u fulayaan acmaalahum camalyaalkoodii faman yacmal qofkii camal fala midqaala daratin dhuuracaso qadarkeed khayran min jihati khayr xagga khayrka yarahu waa arkayaa waman yacmal qofkii camal fala midqaala daratin dhuuracaso qadarkeed sharan min jihati sharin xagga sharta yarahu waa arkaya idaa zulzilat ilardu arlada marka la lulo marka la dhaqdhaqaajiyo zilzaalaha dhaqaajinteeda u manaasibkaa shay walba dhaqaajina u manaasib ah shay yar dhaqaajin yara u manaasib ah laakiin dhulka intaan la eg ee sidaas u sugan dhaqaajinta u manaasibka waa dhaqaajin weyn marka dhaqaajinta ayada u manaasibka aley dhaqaajinteeda aley shay walbaa dhaqaajinuu leeyahay dhaqaajintaasna waxaa weeyaan siduu allah ku sheegay suurat lxaj waa saacadda qiyaamaha marka saas loo dhaqaajina yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum ina zalsalata saacati shayun cadiim saacadda qiyaamaha lulashadeeda waxa weya waa arrin weyn waa arrin aad u weyn markaasuu ilaha yidhi subxaana idaa zulzilat ilardu arlada marka la lulo oo la dhaqaajiyo zilzaalaha lulideeda wa akhrajat ilardu dhulkuna ay soo saarto afqaalahaa culaysyaalkeeda culaysyaalkii ku jiray ay soo bixido suuratu inshiqaaqan ugu tegi doonaa waida alardu muddad wa alqat maa fiihaa wa takhallaq dhulka marka la taago ee wax alla wixii ku jiray ay bannaanka usoo tuurto inta rabbi u idmo ee ay faaruq noqoto maxay tahay waxa ku jiray soo tuuraysaa waxaa ku jira ay soo tuuraysaa culimmada gal waxay dhahan waaba adduunkaba waxa la sheegayaana waa dahabka ku jira gudaheeda iyo fidada oo xadiidka saxiixulmuslimka nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam taqiiu lardu aflaada kabidiha arlada way matagi doontaa ama way hunqaaci doontaa beerkeeda cadagkeeda beerkeeday soo tufi doontaa xoolaha beerka ugu macaan arladana dahabka ugu qiimo badan amhaal alustuwaan ayadood moodo tiiraarkan masjidka oo kale iyadoo leeg-eg ayay banaanka usoo tuurin dahabkii iyo fidadii min adahabi walfida uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam fayajiiu lqaatilu fayaquulu fii hada qataltu qofkii dadka dilay ee hanti u dili jiray ayaa wuxuu leeyahay waxaas halkaas maanta iska yaalla cid qaadayda aan la arag anugu dad u dil oo berri qiyaam ilahi iyo cadaab ah maxaa uga jawaab taa bal qiimo daradooda wixii aan dadka u dilay halkaas waa ku yaalla wax maanta raba iyo wax qaadana male saasuu leey qofkii dadka dile ee u dilay hantida markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam wayajiiu lqaatic fayaquulu fii hada qatactu raximi qofkii qaraabo goyska ahaa ee maalka asagoo qasnadaha ugu jira qaraabadiisu baaba'aysay ayaa saasta u fiiriy wuxuu leey nuucaasan qaraabadayda u jaray markaasaa ilaahayna waxa weyne jaray oo naarta aan ku mudanaya maantana wax wada male waa ka halkaas iska taalla oo haddaan ilaa maanta baxaa xataa laga yeelima yaa wax ku falan ilaa halkaan aaba dahabkii dhulka korkiisa ayaalla waa miduu nabigu yidhi sal allahu alay slam wartaasu intaysan dhicin ka hormar oo wax la bax oo maalkiina wax ka sadaqaysta shalaan qaraaba goys noqday maanta qofka qaadaan male halkaas waa ka yaalla dahabki markaase tuugii dadka xalay wuxuu leeyahay inta yimaado waxa wey waxaasa maal gacantayda loo gooy isagoo gacan go-an uu leey waxaasa gacantayda loo gooy maantana qof qaadahay qof raba male qiimo darado marka adduunkayba dhicinay yidhahdeen waa qowl qowlka labaad waa aakhiro waxa ay soo tuuraydaana waxa weeye waa amwaadii kuwii hore iyo kuwa dambe wax alla wixii dad dhintee ku jiray bannaanka usoo tuur isma diidayda labadaba way dhicin wax isdiidaya maaha tanuma adduunkay dhicin aakhiru zamaanka waxa wey inta kalena qiyaamay dhicin labadaba waa sawa ibnu jariirna midaas dambuu ku fasilibay aayadaba oo ah waxa ay arladu soo bixinaysaa inay yihiin amwaadii ku jirtay wa akhrajat ilardu arladu markay soo saarto afqaalahaa culaysyaalkeedii oo amwaadii ku asneed ah oo waqaala alinsaanu insaankii uu yidhaahdo ma shay muxuu yahay laha arlada u sugnaaday insaanku uu la yaaba wuu inkiri wa khaasatan kii bacfiga inkirsanaa ee aan rumaysnayn waa la yaaba wuxuu leey arladii maxaa ku dhacay sawtii deganeed oo iska xasilooneed oo waxa weeyaan aan ku soco jirno oon ku fariisan jirnay maxay tahay musiibada ku dhacday arladii maa laha maa shay muxuu yahay laha arlada u sugnaaday ilaa wuxuuhi subxaana yowmaidin maalinkaas oo intaasu dhacdo tuxadiu arladu waxay ka waramin ahbaaraha wararkeedii ahbaaraha waxa wey wixii lagu dul sameeyey qof kasta waxa weeyaan wixii uu ku dul sameeyey sheegi waxay leedahay qofkaana waxaas igu sameeyey maalin hebla sacad hebluuna igu sameeyey waydaa saas daraaddeeda qofka dembi inuu sameeya rabaa dhulkan inta ka tago dhul kale ha ku sameeyo haddii kale ha iska daa inta dhulkan ka tago oo dhul aan alla lahayn tago ha ku caasin laakiin dhulkii alla lahaa ee berri kugu maqaati furayey waxa weyn ha ku dul caasin alle haddaadan dhul kale heli karin qol mugdiga haddaad xidhato amaad luuq mugdiga istaagto qolka mugdigaa dhulka laftigiisaa markhaati kuugu filan cid kaleeto kuguma filna gacmahaanaa markhaati kuugu filan lugahaagaa kuugu filan ilaa wuxuu yidhi subxaana bianna rabbaka bisababi anna rabbaka rabbigaa oo waxaa inuu u waxyooday lahaa arlada sababteeda u warrami rabbigaa u idmayoo yidhi ka warran wixii korkaaga lagu sameeyey taas sababteeday arlada u warramin maalinkaas oo waxaa lahaa waa u waxyooday wey oo waxaa ilayhaa waa u waxyooday wey waxaa lahaa iyo waxaa ilayhaana waa lamid sidaa oo tafsiirkuma waa iniin dhigaya xaafid alimaam albukhaari uu sheegay ilaa wuxuu yihi subxaana yowmaydin maalinkaas yasduru naasu dadkii way soo fulayaan way ka soo dhaqaaqayaan maxsharkii meeshii layskugu keenay ee lagu xisaabiyey ayay ka dhaqaaqi ashtaatan kooxo kala duwan xalay yihiin kooxo kala duwan oo aan isla socon oo qaarna daatulyamiiniya lala marin qaarna daatu shimaal waxa weeyaan ashqiyadii dadkii shaqiga ahaa dhanka bidixdaa lala qaadinoo waxa weeye naarta loo dhigi nacuudu billaahi minha qaarkii waxa weeye sucadada ahaana midigtaa lala mari haddana dadkii waxay iskula socdaan siday adduunka iskula soco jireen waxa weeyaan dadkii wan xumxumaa ee waxa weyaan mushrikiintii munaafiqiintii calmaaniyiintii waxa weeyaan ahlu sharti tuugadii isbaarolaydii muqayiliintii waxa weeyaan waydan waydan nufuusu zuwijad wey nafafyaalka siday isku lahaayeen al iskugu keeni waxa weyaan dadkii warwanaagsanaana waxa weyaan siday isku lahaayeen siday isku lahaayeen marka ashtaatan kooxa kooxa xaalayihiin maxaa loo kala saaray liyurow in la tuso darteed acmaalahum ay jazaa acmaalihim waxaa kooxa kooxa looga dhigay waxaa la rabaa waxay adduunka ku soo shaqeeyeen qof walba inuu midhihiisi arko waa soo shaqeeyeen qof walba waa soo shaqeeyey qof nastay ma jiro qof walba bal inuu midhihii arko wixii uu ka shaqeeyey midhahooda iyo abaalkii ilahi wuxuu yihi subxaana qofna u qayrka ha yaraysan yuu kula yaraan samee qof walaalka adoo faraxsan inaad la kulantaba alla ka dhigay qayrka ha yaraysan faman yacmal qofkii sameeya mihqaala daratin dhuuracsa qadarkeeda darada waa quraanyada gaduudan quraanjada midda gaduudana weliba labaa quraanjada gaduudan a laba ah mid quraanjo gaduuda la yidhaahdo xoogaa waaba roonroonta midaa dhuuracsa layidha aada u yaryar dhuuracasa layidha aada u yarta waana gadgaduudan tahay gaduudkeedu aad uma muuqdo middaas weeye daradu middaas weeye waxyaalaha kaloo lagu fasiro dhan waa qalab faman yacmal qofkii camal fala midqaala daratin dhuuracase qadarkeed khayran min jihati khayr xagga khayrka qofkii dhuuracase ka sameeya yarahu wuu arkayaa kayrkaas marka waxba ha yaraysan kayr ee samee oo haisdhihinkan waxaan waxaan xuutara haisdhihin waman yacmal qofkii camal fala midqaala daratin dhuuracase qadarkeed sharan oo shar ah yarahu waa arkaya sharan min jihati sharin xagga sharta qofkii dhuuracase ka sameeyaana yarahu waa arkaa marka sharta ha yaraysan ee ka carab sharoo dhan wixii dembiya yuu kula yaraani ee sharna kaad aragto ka carab bismi illaahi araxmaan araxiim suurat lbayina suurat lbayina iyadu waa madaniya qur-aankii markii nabigu hijrooday kadib sala allahu calay wasalam soo degay weeye lam yakun ma ahaanin aladiina kuwii kafaruu gaaloobay min ahli kitaabi ahlukitaab xaalo ay yihiin iyo walmushrikiina mushrikiin xaal ay yihiin munfakiina kuwe ka suulaya oo ka tegaya ma ahan gaalnimada xataa ta'tiyahum ilaa ay u timaado albayinatu xujacad rasuulun rasuul ilaa uu yimaado rasuulkaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday rasuulkaasoo yatluu aqrinaya suxufan warqado warqadahaasoo mudaharatan la dahiray warqadahaasoo fiihaa warqadaha dhexdooda kutubun kutub ay ku sugan yihiin kutubtaasoo qayimatun toosan oo cadaalad ah wamaa tafaraqa maysan kala tegin aladiina kuwii uutulkitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaa'athum markay u timid ka gabaal ayay kala tageen albayinatu xujadii caddeed wamaa umiruu lama amrin bisharaa'ic alislaam islaamka sharaa'icdiisa looma amrin wax kale ilaa liyacbudullah allah inay caabudaan keliya ayaa loo amray mukhlisiina xaalo ay u baraxtirayaan lahu lilaahi alle addiina daacada ay adeecayaan xunafaa'a xaalay ka leexanayaan diinaha baadilka ah wa yuqiimu salaata salaada inay ogaan darteeda shareecada loo amray wayu'tuu sakaata sakada inay siiyaan darteeda shareecada loo amray wadaalika inta lasoo sheegay diinulqayimati waa diinta toosan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay min ahlilkitaabi ahlukitaab xaalo ay yihiin walmushrikiina mushrikiin xaalay yihiin fii naari jahannama naarta jahannama dhexdeeday ahaanayaan khaalidiina xaalo ay ku waari doonaan fiiha jahanamo dhexdeeda ulaa'ika kuwaas jahanamo galay ee kufaarta ah hum ayagu sharu lbariyati makhluuqa waa kuwa u shar badan ina aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha warwanaagsan ulaa'ika kuwaasuna hum khayrulbariyati waa makhluuqa kuwa ugu khayr badan jazaauhum mu'miniinta abaalkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaalo uu ahaaday abaalmarintaasu jannaatu cadnin waa jannada nagaadiga jannooyinka jannaatu cadnin nagaadiga jannooyinkiisa weeye jannooyinkaasoo tajri ay soconayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaal khaalidiina xaalo ay ku waari doonaan fiiha jannooyinka dhexdooda abaddan weligood radia allaahu canhum ilaah raadi ayuu ka noqday mu'miniinta wa radduu canhu ayaguna alla raalliyay ka noqdeen daalika jannadaas iyo raalli aanshahaasu xaasilu wuxuu u soo xasilayaa liman khashiya rabbahu qofkii rabbigiis ka baqa suuratan waa suura madaniya ilahi wuxu uhi subxaana lam yakun ma ahaanin aladiina kuwa kafaruu gaaroobay min ahli kitaabi ahlukitaab xaalay yihiin iyo walmushrikiina oo bayaaniyan ka dhignay minta kuwa gaaladaa oo ahlu kitaabka ah iyo mushrikiinta taas marka waxay ku tusaysaa waxa weeye nimanka ahlukitaab haddii la yidhaahdo waa nimankii kitaabka alla soo dejiyo towraadaha la siiyey oo reer banu israa'iil oo yahuud ah iyo kuwii kitaabka alla soo dejiyo injiilaha la siiyey oo reer banu israa'iil ahoo nasaara waxa weeyaan labadaas kitaab dadkii la siiyey ee ahlu kitaabka lena waa labadaas qolee labaduba nabiga markii la soo dirayey sal allahu calay wasalam diinkii ilaahay waa ka kufriyeenoo ka horay gaalo noqdeen oo waxa weeye waktigaas ka hor ayay bedeleen ilaahay diinkiisii towraaddii wax badan oon ka mid ahaa inay gacantooda ku qoreen fa waylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi illah liyashtaruu bihi tamanan qaliila fa waylun lahum mimaa katabat aydiihim wa waylun lahum mimaa yagsibuun ilah wuxuu leeyahy subxaanau wa tacaala waxaa halaag iyo khasaara u sugnaaday dadka gacmahooda wax ku qoraya gacmahooday wax ku qorayaan fawaylu ladiina yaktubu kitaab biaydiihim kitaabay qorayaan uma yaquuluuna hada min cindi illah markaasay leeyihin waa diinka alla soo dejiyey waxayna aayaddu ka hadlayen reer banu israa'iil marka taas waxay ku tusaysaa waxa weye nimankay reer banu israa'iil nabiga marka la soo diray sala allahu calay wasalam waktigaas gaalay ahaayeen oo diinkii towraad iyo injiil waa bedeleen ka waran maanta marka diin miyay haystaan ka waran qofka ale maanta waxa weeye diinaha samaawiga ha laisku soo dhaweey taqaarubu aladyaan waxaa la yidhaha kufri kufri hadda waxaa aad loogu ololeeyaa magaciisa la yidhaahdo taqaarubu aladyaan diinaha samaawiga ha la walaaleeyo yahuudnimada iyo islaamnimada iyo kirishtanimada saddexdaas diimood oo samada alla ka soo dejiya iley yahuud iyo nasaaro qofka ku shakiya inay gaala yihiin oo is ihahda diin ay haystaan anugu gaala dhihi maayo waa walaaleheen qofkaasu ilaahayuu beeniyo aayaadkan qur-aankaau beeniye saas darteeda qofkaas waa kaafir aysan dhici karin in lagu shakiyo inuu kaafir yahy qofka is yidhaahda yahuud iyo nasaaraa diin saxa ku sugan laba goorayna gaalnimada laba dhinac ay kaga sugan yihiin horta marka hore kitaabkii towraad ahaa iyo injiil oo waxba laga bedelin hadday dhihi lahaayeen maantaan ku sugayna gaalay maantaan ku sugnaanayna hadday dhihi lahaayeen gaalay noqon lahaayeen oo maxaa dhacay haddee kitaabkaas waxaa ku sugnaa injiil iyo towraad nebi moxamed markuu yimaado sala allahu calay wasalama nebi moxamed raac saas darteeda asagiina waxba laga bedelin hadday ku sugnaa lahaayeen oy dhihi lahayen waa haysanaynaa asagayba ku kufriyeen intaan la gaarin qur-aanka iyo nabi ilaa asagii yaala nebi moxamed raace ko dhankaas markaa kufaar saasay u yihiin ta labaad waxa weeye haddii asagiiba ma haystaanoo waa bedelenba oo waxay gacmahooda ku qoreen ayay haystaan intaas ka gadaal allana kufaaru ku sheegay aayadan iyo aayado badan oo kale oon arki doono insha allah intaas kadib qofka yidhahda waa diin samaawiyahay ku sugan yihiin oo kufaar ma ahan qofkaasu muslim ma ahan waa kaafir bilahi alcadiim haddaad maqasho taqaarub aladyaan diimaha laysku soo dhaweeyo ha la walaaleeyo yahuudda iyo nasaarada oo ilaah leeyahay latajidanna ashadd annaasi cadaawa liladiina aamanuu lyahuud waladiina ashrakuu waxaad ogaanaysaan dadka ugu adag xagga cadaawadda waxa weeyaan inay yihiin yahuudda iyo mushrikiinta qofkaas ilaahay ma rumayn qofka yidhaha markaa laisku soo dhoweyey markaad maqasho garo inay tahay kufri la abaabulayo lam yakun ma ahaanin aladiina kuwa kafaruu gaaloobay min ahlilkitaabi xaalo ay yihiin iyo walmushrikiina mushrikiin xaalay yihiin munfakiina kuwa ka suulaya oo ka tegaya ma ahan maahum calayh waxay ku sugan yihiin oo gaalnimada ma ka tegayaan waxay ku sugan yihiin xataa ta'tiyahum ilaa ay u timaado albayinatu xujacad xujacad ilaa ay u timaado rasuulun rasuul ilah u yimaada ka bedelo rasuul ilah xujada cadow la sheegaya waa rasuul wax u kala caddeeya rasuulun marka intaan rasuulku u imaanay gaalo ahaayeen sida ayaddu caddaynayso markaasay gaalo ahaayeen maxaad u malaynaysaa maanta rasuulun rasuul ilaah uu yimaado rasuulkaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahdo alla soo diray waa nebi maxamed sala allahu calay wasalam rasuulkaasoo yatluu akrinaya suxuufan warqado warqadahaasoo mudaharatan la dahiray warqaduu akrinaya macnaha wuxuu akrinayaa suxuufan maa fi suxufi wey waxa warqadaha ku qoranu akrina nebi maxamed sala allahu alay wasalam qoraal ma akrin jirin qur-aanka korkuu ka akrin jiray waxna ma qori jirin nabiyulummiya la yidhahda nabigeena sala allahu alay wasalam waana calaamad weyn oo tusayda alla inuu waxyooday sababtoo hadduu wax akriyoo hikaad yaqaan waxaa la dhihi laha waxaa dhici karta inuu meelaha ka soo qortay laakiin isagiioo wax akriyo waxna qorin uu korka ka akrina fiiri qur-aanka marka see leelayay marka suxufu akrina qur-aanku suxufuu ku sugan yahy ma ogta inuu warqada ku qoran yaho qur-aanku intuusan annagana soo gaarinuba ku qornaaba suuratulcabasayn noogu imaan suuratu cabasa ayuu noogu imaan fii suxufin mukaramatin marfuucatin mutaharatin biydi safara qur-aankanu warqaduu ku qoran yahay la karaameeyey warqadahaasoo la kor yeeloo la bahiray warqadahaasna malaa'igta safarada gacmahooday ku jira qur-aanku warqadahaasuu ku qoray marka qur-aankii warqadahaas ku qornaa uu nabigu akrina sala allahu calay wasalam marka suxufan ayuu akrinaa ey maa fi suxufi suxuftaasoo mudaharatan la dahiray suxuftaasoo fiihaa suxufta dhexdeeda ay ku sugan yihiin kutubun kutub kutubtaasoo qayimatun toosan ilahi weyne wuxuu leeyahay qur-aankan waxaa ku dhex jira kutub qayima oo kitaabkan ma kutub kalea ku dhex jirta haa meeqa kitaaba ku dhex taalla dadka yaqaanaa fiqiga akhristay waa fahmaaye minhaaj qofkii akhristay aada u fahma minhaajba ka soo taga abushujaac haddaad akrisatay waa fahma fiqi haddaad akrista lakin wax badan waa kaa xirnaanayn adigana haddaad xataa buluqulmaraam taqaan waa waxbaad ka fahmi oo waa maxayse u fahmay kutubaha balfiir buluuq oo kale soo qabo ama buluuqba haddaadan gaarin cumdaha qaado kitaabu dahaara ma ku arag qur-aanku miyuusan dahaaro ka hadlay waa ku jira kitaabu salaa salaad miyuusan ka hadlay kitaabu zakaa kitaabu siyaam kitaabu lxaj kitaabu ljihaad kitaabu kitaabu kitaabu kulli kitaabkaanay ku dhex jirtaa kutubta lagu sheega ku abwaabtaasoo dhan qur-aanku ka hadla suxuftaasoo fiihaa suxufta dhexdeeda kutubun kutub ay ku sugan tahay kutubtaasoo qayimatun toosan ilahi wuxuu ihi subxaana wamaa tafaraqa maysan kala tegin aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaa'athum markay u timid ka gadaal maahan albayinatu xujadii caddeed yahuudda nabigu wuxuu sheegay sala allahu calayh wasalam toddobaatan iyo kow firqa inay noqdeen kirishtankana toddobaatan iyo laba ay noqdeen ummatu maxamedna toddobaatan iyo saddex ay noqonaydo dhammaanna naarta ay gelayaan ilaa hal firqa maahan firqadaasna nabigu wuxuu yidhi waa qolada aakhiru zamaanka ku sugnaata diinta maanta aniga isxaabadeed ku sugan marka goormo yahuuddu qaybsameen ayadoo xaqa u cad yahay oo diinka alla raalliga ka yahay cad yahay kadibay kala tageen marka waa cinaad taasaana lagaga digaya wamaa tafaraqa aladiina kuwii maysan kala tegin uutul kitaaba kitaabka la siiyey ilaa min bacdi maa jaaatu markay u timid ka gadal maahane albayinatu xujadii caddeed rasuulun markuu yimid ka bedelo xujada cadoo la sheeg may afwan waxa weeyaan xujo cad markay u timid waa soo sheegna xujada cad waa rasuulkeed wamaa umiruu lama amrinuu ilaahay yidhi waa la iska xadfay mafcuulkii bisharaa'ic islaam islaamka sharaa'icdiisa wax kale looma amrin dadka maxaana loo amray sharaacada islaamka sideed waa inaan garanaa wax kale looma amrin waxaa loo amray ilaa liyacbudullaha allah inay caabudaan maahane wax kale looma amrin mukhlisiina xaalo ay u baraxtirayaan lahu alla addiina diinka xunafaa'a xaalay diimaha baatilkaa ka leexanayaan wa yuqiimu salaata salaada inay ogaan darteeda loo amray wa yu'tuu sakaata sakada inay bixiyaan darteeda loo amray wadaalika afartaas oo tawxiidka iyo salaada iyo sekada diinulqayimati waa diinta toosan allahu subxaana wa tacala alam sal allahu wslam wbaarak cala nabiyina muxamed